barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala xaafada horseed ee magaalada jowhar ayaa soo wajahda hoyla-aan kuwaasi oo aana haysanin gabaada ay kaga gambadaan cadceeda qoraxda iyo dhibicda roobka gudoomiyaha kaamka jalyaale axmed gacal oo la hadlay idaacadda isnaaya ayaa waxa uu sheegay in dadka ku nool kaamka ay haysato xaalada adag oo dhanka nolosha ah boqolkiiba labaatan waxay u baahan yihiin ilaahay baa baahitiri kara maahan biniaadan ma baahitiri karo way baahan yihiin dhinac walbana waa ka baahan yihiin dhinaca hoyga waa ka baahan yihiin dhinaca mataqaan raashinka waa ka baahan yihiin dhinaca shaqada oo lacagta lagu helana waa ka cariiriyan yihiin wax maanta lagu daryeelo ama lagu difaaco oo meesha ku joogaan ma jiraan baahida ugu weyn oo hadda a jirta maadaama oo roob xilli roob la filanayo sidoo kale axmed gacal waxa uu tilmaamay in baahiyaha ugu weyn ee haysato dadka ay tahay hoyla-aan wuxuuna baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabeelle hoyga ugu weyn baahida ugu weyn hoyga waa hoyga waaye hoyaadka waaye meel ay ku hoydaan waxay u baahan yihiin kubeerto waxay u baahan yihiin bac waxay u baahan yihiin silyeeri qalabka muhiimka ah oo isaga difaaci karaan roobka waa intaas qoraxda meel gabad oo galaamada hadda qorax yaab lahaa jirto xoog le meel looga gabadana lama hayo wallaahi gaanka jilyaala waxaa waaye dad iska barakacyo oo mar walba habeen walba meel iska xiisaynayo waaye deegaan oo salka ballaarsadayoo fadhiya maaha sida badan dadka waa saddex qeybood camal dadka meesha degan laba qeybood camal xaafadahay joogaan waa howlgab qeybna waa soo qaraabtaa oo sida shaqada meel ciddii caab qaado ciddii mataqaanaa qoryo soo dhambasho halse wax ay iyaga haystaan ma jiraan waxaan u jeedinayaa maamulka gobolka iyo hirshabeel inay wax ka qabtaan ayagoo baahida midda guryaha iyo midda caloosha raashinka intaba ay ka wada maqan yihiin muhiimadeedu waxa waaye in ay helaan hoygii ay roobka go-eedu soo socda ay ugu faaci lahaayeen mararka qaar barakacyaasha ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa la kulma dhibaatooyin ay ka mid yihiin cadceedda qoraxda iyo roob oo saameyn xoogan ku yeesha waxayna u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo